dab khasaare badan dhaliya ayaa ka kacay goobihii ganacsiga ee ku yaala wadada labaad ee suuqa degmada owdhiigle suuqan ayaa waxaa ku ganacsan jira dad u badan danyar dabka ayaana ka dhashay koronto ku jirtay mid ka mida dukaamanka suuqa degmada owdhiigle gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada owdhiigle maxamuud siid axmed ayaa ka waramaya dabkii khasaaraha ka dhashay qornuu dab xooglaha ka kacay khasaarou geystay alxamdulillah de maamulka iyo saraakiishi iyo dadweynedanaa ku baxay ilaa haddana faraha kula jirnaa inkastoo zaa'id yadoo ka yaraada laakiin ilaa hadda waa la tacaalina dadka khasaar wuxuu geysaya waa geystay wixii kalena hadda faraha kula jirnaa meel badan oo ka kacan waa jirtaa idan isla xaaladaas iyadana korontoyinka la jiray ee laga gaaray saasa waxu jiraan ilaahi dadka wuxuu ka kacay koronta ka kacay dukaanayna aad dukaanka meesha korontada ay ka kacday malabaa saarnaa ee dukaaminka se loo yaqaano iskaala waa raseysayay malabaa saarnaa korontigiioo saas u kacday iyo malabkiia istaartay dadka awood saasoo ku yeeshtay runtii wakti haddana etiora kugu sheegay oo salaada iyo xilli ramadaan ay tahay lakala maqayan waa ahaa laakiin malabkaasaa macnaha awood sii dadka inuu sii degdeg khasaar badan ku geysto anagana waxaa ku baxnay dadkii dadkaas ka agdhowaa ama guryaha ku xigo ama bacaalayaala ku dheganaa bacaalayaashaasaan ciidankii iyo dhalinyaradii deegaan degmada ha ku fasaxnay in macaalayaal dadkay badbaadiyaan qaarna waxay gacanta la galeen dukaaminkii waa lala tacaalay xilli kululna waa tahay dadkan dabxoogla oo ahaa oo aad u xoog badan wixii dad badan hataa macnaa khasaar ay kasoo gaarto dadkii danahayo dadweyniya dadii waxaas uu soo gaaray gacmaha iyo korka sidoo kale arrintaas lama fiiraynin dadkan khasaaraha gaaraayay iyo burburka oo la geysi doonaa la fidaayay ilaa afar dukaana gutay qaarna waa laga gaaray laakiin dad waxba sabeelay oo waxba aan laga tegin afar dukaan ay ahaayeen waxaa qol waxaa ku shaneeya oo fuustoy gelle ay ku raseysnaayeen oo buuxay iyo alaab kale ay ku jirtay laakiin dukaaminka waa afar inta kalena waa laga gaaray dukaaminka kale koronta ay shacday qodooyinka ka jarnay dabkan ayaa sababay gubashada goobo ganacsi oo ku yaala wadada labaad ee suuqa degmada owdhiigle kuwaas oo ay leeyihiin dad danyar ah